wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
redio simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yaree madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ayaa magacaabay guddi baaris rasmi ah ku sameeya afgembiga ee toddobiyo labaatanka bishan diseembar lala damacsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geesta oo ka dhacay agaarka isgoyska bar ubax ee magaalada muqdisho kulamo horudhac u ah shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa weli ka soconaya magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ay dhowaan kala wareegeen xoogaga al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay go-aankai ciidamada nisa uga saaraysa gooroonka aadan cadde ee magaalada muqdisho in ka badan tobanaan qof ayaa saacado gudahood xanuuno kala duwan ugu geeriyooday kaaman barakac oo ku yaala deegaano kulaala duleedka magaalada muqdisho qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka golaha wadatashiga oo dhowaan ka furmaya caasimadda dalka diyaargarowga doorashada golaha shacabka ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya golaha wadatashiga qaran ayaa loogu baaqay inay soo saaraan jadwal jihayn kara doorashooyinka guud ee dalka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay inuu ku shaqaynayo amare ay siiyaan mucaaradka dowladda dhexe ee soomaaliya ciidamada amisom iyo xubnaha beesha caalamka ayaa looga digay inay farageliyaan khilaafka siyaasadeeda u dhexeeya madaxda sare ee dalka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay inay wadaan qorshayaal mar kale dagaal looga abaabulayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka dibadda subaxnimadkan simba idiinhaysana waxaa ka mid ah diyaarado dagaal oo ay leedahay israa'il ayaa duqeymo kale waa duqeymo horleh ka fulisay marinka khaza iyo in ka badan afar qof oo lagu la-yahay dabeelo ku dhuftay magaalo ku taalo gobolka colorada ee dalka maraykanka
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha koowaad sanadka laba kun laba iyo labaatan kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa magacaabay guddi baaris rasmi ah ku sameeya afgembiga toddobiyo labaatankii bishan ama bishii hore ee diseembar lala damacsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dhowaan shir jaraa'id uu qabto waxa uu ballan qaaday in dhowaan uu soo saari doono xubno ka kooban golo wasiiro kuwaas oo baaris rasmi ah ku sameeyo dhacdadii toddobiyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay lala damacsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yidhi iyadoo la fulinayo go-aanka golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddi u magacaabay shan waa guddi ka kooban shan waa shan qof ama weliba shan xubnood oo golo wasiiro kuwaas oo baaris rasmi ah ku sameyn doono dhacdadii toddobiyo labaatankii diseembar laisku dayey in lagu afgembiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda wasiirada ayaa kala ahaa cabdiqaadir maxamed nuur wasair wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo guddigan shanta xubnood ka kooban looga dhigay guddoomiye cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar xaaji wasiirka waxbarashada soomaaliya jenaraal bashiir maxamed jaamac wasiiru dowlaha howlaha guud iyo cabdixakiin xasan ashkir iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa faray xubnaha guddigan inay baaristooda kusoo koobaan muddo toddobaad ah islamarkaana maalinkan maalinkeeda xige ay soo gudbiyaan dhacdadaasi xaqiiqdeeda taasi oo ka dhacday toddobiyo labaatankii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay sanadka laba kun koob iyo labaatan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba golaha iyo wasiirada shir khamiista ay yeesheen oo golaha wasiirada oo khamiislaha ay qabteen ayay ku shaaciyeen in ra-iisul wasaaraha dhowaan uu soo magacaabayo xubno ka kooban shan islamarkaana la sheegay in baaris rasmi ah ku sameyn doonaan dhacdadii toddobiyo labaatankii bishii diseembar lagu waday in lagu afgembiyo xafiisyada gaarka ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xukuumaddiisa dhacdadan ayaa naadi ku noqotay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo golaha wasiirada islamarkaana ra-iisul wasaaraha la sheegay inuu go-aano ka qaatay arrimahaasi waxaana ay keentay dhacdadan isku dhacyo iyo dhaqaaqyo siyaasadeed oo magaalada muqdisho ka bilowday oo ay dadka shacabka ka cabsi qabeen dagaalo mar kale ay wajaahdo magaalada muqdisho kaasi oo laba garaba xilligan waxaa jirta xog dhowaan simbe ay baahisa oo ku aadan in ay xilligan khilaafyo hor loo udhexeeyo labada xafiis inkastoo la sheegay in ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda isku dhow yihiin siyaasad ahaan balse xoguhu waxay tilmaamayaan in labada xafiis ee ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxweynaha xilligan ay iska dhexayso xanaftii siyaasadda aada u adag islamarkaana la sheegay in labada ciidan ee laba kale hogaamisa ama weliba kale ilaalaha u ah xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligaana la sheegay inaysan soo fargeshin shaqadooda islamarkaana la sheegay in xilligan iskudhacyada siyaasadeed ee ciidamada xilligan ay farageliyeen maadaama dhowaan wasaarada amniga ay gebi ahaanba ballanqaaleen in ciidamo ka tirsan dowladda aysan faragelin siyaasada gurcan ee soomaaliya faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geesta oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena oo ay ku dhaawacmeen gaari qaraxa oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaariga qaraxa gaariga qarxay ayaa la sheegay inuu ahaa kuwa raaxada oo noociisu yahay heeryar wuxuuna ku qarxay meel la sheegay inuu u dhow yahay isgooriska baarwax degmada howlwadaag ee gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska saldhigga degmada howlwadaag najiib cabdi najiib carab oo la hadlay idaacadda simba si gaara hoosena uula hadlay ayaa sheegay in gaariga xoog usoo dhaafay kontaroolka ciidanka isgoyska carw idko kadibna uu qorxay iyadoo ciidamada ay ceyrsanayaan sida uu inoo sheegay taliyaha ciidanka booliiska saldhigga degmada howlwadaag najiib cabdi abiib najiib carab taliyaha ayaa xaqiijiyay in qofkii waday keliya uu ku geeriyooday ama ku naf waayay qaraxii xalay ka dhacay isgoyska baarwax degmada howlwadaag ee gobolka banaadir afayeenka booliiska soomaaliya oo aan la xiriina ayaa isna sheegay in qaraxu ahaa mid uusan jirin khasaare ama uu ahaa mid gaari lagu soo xidhay islamarkaana uusan jirin khasaare intaasi ka badan isagoo inoo sheegay warbixintuu nala wadaagay taliska ciidanka ama taliska saldhigga booliiska degmada howlwadaag ee gobolka banaadir isagoo sheegay in qofkii isku soo xidhay ama weliba waday gaariga qarxay islamarkaana keligiisu ku geeriyooday waxaana xoguhu tilmaamayaa in qaraxaasi laba qof oo shacab ay ka dhaawacantay oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay ciidamada amniga ayaa xoojiyay sugidda ammaanka guud ee gobolka banaadir iyadoo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada qalabka sida ay saraakiisha ku ama weliba ku siiyeen amar inay waqtigooda ku bixiyaan sugidda amniga guud ee dalka muqdisho ayaa maalmii u dambeysay ka nasatay qaraxyada isdabajooga ee ka dhaca caasimada dalka iyadoo isbuucyadii u dambeeyay xaaladda muqdisho ay aada u deganayd iyadoona ciidamada booliiska ay howlgallo ka dhan ah maanduuriyaha iyo weliba falalka amni darre ay ka sameynayeen degmooyinka iyo deegaanada ku keensan caasimada dalka magaalada muqdisho waxaana jirta in xilligan laamaha ammaanka si weyn loo amrayo xilligan inay xoojiyaan sugidda ammaanka guud ee dalka iyo weliba caasimada dalka maadaama muqdisho ay murtigelin doonto doorashooyin dhinac kasta siiba golaha shacabka iyo weliba doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhacaysa kulamo horudhac u ah shirka golaha wadatashiga ee qaranka ayaa ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo magaalada muqdisho ay geli doonto marxalad siyaasadeed oo ku aadan shirar isdabajooga oo looga hadlayo arrimo doorasho oo ku saabsan xalhowlidda doorashooyinka guud ee dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan sida la filayay aan ku socon waxaa jirta xogo tilmaamaya in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xilligan ay wadaan qorshayaal lid ku ah villa soomaaliya qaarkoodna xilligan ay ku dhagrayaan madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan amardiidada sameeyey oo ku aadanaa dhowaan baaq uu soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kulamadan ayaa wada ayay wadaan mido waa qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka madaxdooda oo ku sugan magaalada muqdisho madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo hirshabelle ayaa saacadii ugu dambeeyay waxa ay kulamo kala duwan la qaadanayeen mas-uuliyiin xilal kala duwan xilligan dowladda ka haya kuwo xilal kala duwan soo qabtay iyo midooda musharaxiinta qaarkood oo la sheegay inay kala hadlayeen xaaladda guud ee arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaa jirta xogo tilmaamaya in qa- maamul goboleedyada qaarka ay xilligood isku maandhaafsan yihiin waxaa looga hadli karo shirka arriwatashiga qaran inkastoo xogo ay heshay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ay tilmaamayaan in shirka golaha wadatashiga beri si rasmi uga furmayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhammaan maamul goboleedyada ayaa ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyagoo la sheegay in xilligan diyaar u yihiin hadal dhowaan kasoo yeera ra-iisul wasaaraha inkastoo hakad uu ku yimid maadaama la waday todobiyo labaatanka bishan magaalada muqdisho uu ka furmay shir golo wadatashiga inkastoo hakadka uu yimid kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay labada xafiis ee dalka ugu sarreysa iyadoo uu amar diido ka timid madaxweynaha kaanfur waa koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen abaabulka ugu dambeeyey kulamo horudhacow ah ayaa muqdisho xilligan ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaranka ayaana lagu wadaa in beri wixii ka dambeeyo si rasmi uga furmo caasimada dalka iyadoo shirkaasi looga hadlayo xalwelidda doorashooyinka guud ee dalka iyo iskudhacyada siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo soo saari lahaa jadwal jihayn kara doorashooyinka guud ee dalka cabdi daahir cusmaan oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn waxauu rajo wanaagsan ka muujiyey shirka golaha wadatashiga qaranka oo aan la ogeyn goorta sida rasmi u qabsoomayo waxa uu sheegay in xilligan shirkaasi uu yahay shir dhexaad u ah islamarkaana jihayn kara doorashooyinka guud ee dalka siiba golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si dardarna u dhammayn kara wallah waxaan rajaynaynaa horta inay ka soo baxaan wax ma arkaysaa soomaali ay ku ma arkaysaa soo dhawayso oo maxaan kuu sheegaa ah wax lagu farxo haddii ilaa yidhaahdo waa garta marka marka marka ma arkaysaa muddo hadda dheer oo laysla soo maray eh, isqabqabsi iyo balaayo waxaan rajaynayaa in ma arkaysaa wax fiican ay ka soo baxaan wallah waxay tahay horta in schedule lasoo saaro oo doorashada la dardargeliyo dowlad goboleedyada iyo nimankan ma arkaysaa eh, fms ah iyo maarkaysa barnaamijka xildhibaansiinta ahba hadda ay isla waafaqaan in doorashada la aado wallahi waxay la tahay horta hadda heerkii ugu dambeysaa la isla gaaray Eh, dadka soomaalida hadda waxay sugayaan wixii ugu dambeeyey oo la rabo in la qangiin lasoo saaro marka waxay la tahay hadda in maarkaysa ay noqon doonto tii ugu dambeysay oo maarkaysa waxaan laysla waafaqin kasoo baxa horta aad aan ugu faraxsanahay Eh, madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo south west maarkaysa madaxweynaha ka ah markuu soo galay inuu yiri maarkaysa waxaan ka qayb galayaa eh, shirkii madasha qaran ncc Eh, waxaan rajaynaynaa maarkaysa hadda markii laysku tago in madaxa soomaalida ay maarkaysa wax soomaalida u cantumayno kasoo saaraan taasaan rajaynaynaa Eh, arrintan horta wax cusub ma aha horey usoo dhacday waa la xaliyey
dhinaca kale cabdi daahir cusmaan wasiirka hore ee waxbarashada soomaaliya ayaa golaha wadatashiga qaran ee muqdisho shir ku yeelan doona waxa uga baaqay in xilligan ay soo saaraan jadwal jiyeyn kara doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaya islamarkaana xilligan doorashada golaha shacabka dhammayn kara doorasho madaxtinimada soo gabagabayn kara Eh, haddana ma arkaysa way timid mar kale ani waxay la tahay hadda ma arkaysa international communityna ma arkaysa mowqifay istaageen eh, khaasatan maraykanka iyo u k Eh, madaxweynaha waxaa ma arkaysa lagu wargeliyay inuu taageero prime ministerka prime ministerka waxaa laga rabaa hadda inuu doorkiisa qaato oo ma arkaysa arrinta doorashada u dardargeliyo Eh, nimanka dowlad goboleedana oo ma arkaysa eh, u horseedo Eh, arrinta khaasatan laga sugayo doorashada in ma arkaysa si daah furan ay u dhacdo dowlad goboleedana ma arkaysa asaga uu liidka ka noqdo saasay la tahay waa garta marka wallah waxay la tahay horta conflict markuu yimaado eh, eh, dhowr noocaa loo xaliyaa mid mid waxaa waaye in maarkaysa la kala guulaysto taasina xal ma aha midda labaadna waxaa waaye in maarkaysa wixii aan waxba laga soo qaadin oo labada dhinacba ay maarkaysa ay deny gareeyaan ama avoid gareeyaan ayadana xal ma aha labaad waa in la wada shaqeeyo ta kalena waa maarkaysa in compromise la gaaro anigu waxay la tahay in maarkaysa comprom- compromise la gaaro oo maarkaysa tanaasul isku tanaasul oo yimaado wixii la kala tabanaayo maarkaysa meel miis ah lasoo fariisto oo xal waara la gaaro taasna waa wax maarkaysa dadka soomaalida iyo shacabka ay ay sugayaan eh, loogana fadhiyo nimanka madaxda ah oo hadda soomaalida eh, hoggaankeeda eh, u fadhiyo oo mandate-ku haasto inay keenaan
hadalka cabdi daahir cusmaan oo ah wasiirka hore ee waxbarashada soomaaliya ayaa xilligan kusoo aadaya iyadoo xilligan khilaafka ugu xumaa farmaajo iyo rooble uu u dhexeeyo islamarkaana ku aadan khilaafyo siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka dalka farmaajo iyo rooble ayaa lagu wadaa in xilligan la heshiisye ay gaaraan islamarkaana laga shaqeeyo sidii heshiis loo wada gaarsiin lahaa waa sida ay xoguhu tilmaamayaan inkastoo aysan muuqan saasaana heshiis rasmi ku gaari karaan labada xafiis ee dalka ugu sareysa ciidamada dowladda ayaa howlgalo ka sameeyay deegaano ay dhowaan kala wareegeen xoogaga al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanada bariira ow dhiigle iyo weliba deegaa- deegaano hoostaga degmada janaale oo dhowaan lagala wareegay xoogaga al-shabaab ayaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi ku sugan ay si rasmi ah howlgal halkaasi ugu sameeyay iyadoo la sheegay in howlgalkaasi ay kusoo qabteen qof fara badan ee xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab saraakiisha ciidamada maamulka deegaanada iyo goobaha ay howlgallada laga sameeyey oo aan si toosa ula xariina ayaa faahfaahin guud ka bixiyey iyagoo sheegay in xilligan ay howlgalkaasi ujeedka ugu weyn u ahaa sugidda ammaanka guud ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanada hoos yimaada degmooyinka oodhiigle bariire iyo janaale ayaa inta badan waxaa dhaqdhaaqyo xoogan ka waday xoogaga al-shabaab oo inta badan weerar ka dhufo ka dhaqaaqa ka sameyn jiray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xoogaga al-shabaab ayaa ah goobaha sida rasmiga u toosan yahay ama weliba xilligan ugu sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo intaba badan la sheegay in weeraro kala duwan ay xilligan kusoo qaadaan in ka badan tobanaan qof ayaa saacado gudahood xanuuno kala duwan ugu geeriyooday kaama barakac oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho xilligan waxaa jirta in deegaano kulaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay dad la horleh ugu geeriyoonayaan deegaano ka tirsan muqdisho waa hoos yimaada muqdisho xanuuno kala duwan waxaa jirta xilligan dadkii ugu badnaa ee kasoo barakacay gobolada dalka in xilligan dhibaatooyin dhinac kalesta ay ku naafoowday ama ay na- ku haysato deegaano ku- kulaala duleedka magaalada muqdisho deegaanka garis baalley oo ka mid ah goobaha xilligan ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee xilligan doonaya in xilligan gurmad degdeg laga soo gaaro ayaa ah goobta xilligan dadka ay ku sugan yihiin islamarkaana dadka ugu badan ay ku dhimanayaan ilaa iyo afar qof ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhimatay halka la sheegay in kuwo kalena ay xilligan noloshooda halis ku jirto mid ka mid a maamooyinka xilligan horjooga oo ah kaam ku yaala magaalada muqdisho duleedkeeda oo la hadashay idaacadda simba ayaa baaqyo kala duwan dowladda dhexe u dirtay iyadoo sheegtay in xilligan xaaladda dadkan ay wajahayaan ay tahay mid aada u liidata may hadda ka hor baaq uma aana dirin oo noo soo jawaabin laakiinse haddeeraa u diraya cid hadeer baa cid noo soo jawaabto mal hadeeraa baa mid kula hadlayaa aa u dirayaa baa xaaladda saaka aaday u cakirin tahay aboow aaday u cakirin tahay dadku maxay aheeday wax adi aad fiirto kartid ma aha haddii aad aragtid caloolxumaa ku dilaysa dadku ajaanib ma aha aboow dad ajanabi ahoo ka yimid ma aha qurbahaaseyta oo kasoo qaxay dad soomaali ah waay ha loo naxa halan loo naxariisto dadka maalin ilasoo shagor ku jiri mayno lima taquuluuna maa laa tafcaluuna ku jiri mayno aboow maya maya maya degmada xayeen oo garas baaleya margu waa intay u timaadaan maxay u qaban kartaa garas baaleya cunto uma qaybi karto maxay eeda wax ma siin karto war un ugu gudbiso waa dhici kartaa laakiin wax hadda oo oo loo qabtay oo hadda maanta oo la leeyahay waxaasaa muuqda ma aan arag hadeertaana waxay u baahan yihiin wax bac la yidhaahdo waxay u baahan yihiin mashqulo waxay u baahan yihiin meel ay maxay eeday waxay cunaan oo nafta ay ku ceshtaan horta masquuluhu waxaaba ka daran waxay cunaan oo nafta ay ku ceshtaan qofku markuu wax cuno masquul aadaya soo nax marka aboow dadka dabeelna waa disho dabeelaa haysa dabeel dabeel wax la yidhaahdo dabeel haddaa taqaani doofaan wax la dhaha oo adiga indhaha ka gelayso oo iska dacdayraysan yihiin oo dabeeshana waa socotaan oo guri ay ka galaxmaysaan cashooshadihii waa biirayaan adi alxamdulilah rabilcaalamiin ilaaha dardaar ku maqan hadda nolol liidato ku nool yihiin nolol liidato haa rajo waa ka qabnaa rajo waa ka qabnaa balse ila
si kastaba deegaano kulaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa xilligan ku sugan dadkii ugu badnaa oo barakaca islamarkaana kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobolada dalka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa la sheegay inay wadaan qorshayaal mar kale dagaal loogu abaabulayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo halkaasi dhowaan dagaal uu ka dhacay iyadoo dhowaan dagaal xoogan oo u dhexeeya laba ciidan oo kasoo kala jeeda maamulka hirshabelle iyo weliba kan gobolka hiiraan ay dhowaan ku dagaalameen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana alnuuqun sababaha dagaalkaasi qarxiye ayaa la sheegay sida xogta idaacadda simba ay ku ogaatay in xubno ka tirsan odayaashii waxgaradka gobolka hiiraan ee xilligan wadan waawaan ay kala dhex dhigayaan dadkaasi ibraahim cabdi xayle oo ka mid ah odayaashii xilligan ku kala dhex jiro ciidamadii dhowaan isku horimaad ama iskoorimaadku ku dhex maray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka sheekeeyey xilligan halka wax marayaan isagoo sheegay in xilligan ujeedkooda u weyn uu yahay in xilligan ay misan magaalada beledweyne oo martigelinaysa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xis- xilligan aysan martigelin dagaal sokeeyo xilligan colaad horle abuurta waxa uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn isku dhacyo siyaasadeed islamarkaana in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilligan ay martigelisay dagaal maadaama uu sheegay in beledweyne ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay ka dhicitaanka doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu carabka ku dhuftay in shakhsiyaad isku howlay duminta reer hiiraan islamarkaana sheegay inay ka shaqaynayaan sidii lasaga horkeyn lahaa labada dhinac ee ciidanka ku jooga magaalada beledweyne ay xilligan ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi isagoona ugu baaqay maamulka hiirshabelle in xilligan arrintan ay gacmaha kala baxdo islamarkaana uu sheegay in ilaa iyo degaysa xaaladda hiirshabelle ee hiiraan ay maamulka hiirshabelle madaxdooda iyo weliba ciidamadooda isku howlaan qaabkii mar kale ay dagaal uusan uga dhici lahayn magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadday dhacda dhacdo la dhex galo waa iska nugul yihiin waa la cayntaa hadda waa la cayntaa wixii oon hore u dhacay maogee wax dambaynayna ka dhacin oo wixii hore wax lagu kordarinna waa ku dadaalaynaa ma garat qofka laysu haysto oo laysu soo duulaa oo lays hor fadhiyaa oo kama jirto dhacdaa ka dhacday in la kakacyaa haddana waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad wixii dhacayna ina wax lagu kordarinaan ku dadaalaynaa ma garat gobolka hiiraan waa ballaaran yahay uqaalaa joogto culumaa joogto ugaasiyaa jooga haddii dhulka hu- wadanka hubiyaallo dowlad xakamaynaysaa ayna jirinne waa imaanaysaa in dhacda timaad wixii marka habeen hore dhacay si oo qaladahay ku dhaceen wax ku talagalay ma jiraan indhakakacyay ahayd habeen horey ku ekaayeen shalayna in waxaas la dameeyaan ku talagalnay haddana waa hadalka nabadoon cabdi ibraahim xaliya ayaa kusoo beegmayay xilli dhowaana ahayd markuu magaalada beledweyne dagaal uu ku dhex maray ciidamo ay kala hogaaminayaan maamulka hiirshabelle iyo weliba kacdoonka gobolka hiiraan kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay in xilligan uu ku shaqeynayo amare ay siiyaan mucaarad ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya kana soo horjeeda xilli ciidamada amisom ee xunaba ka tirsan beesha caalamka looga digay inay farageliyaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaa jirtay xogo tilmaamayay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay xilligan culeyso badan saarayaan qaar ka mid a mucaaradka dowladda dhexe ugu horeeyaan hogaan xilligan doonaya inay waa ay ka mid noqdaan musharaxiinta xilligan u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya iyo weliba hogaan siyaasadeed oo xilligan doonaya inay kusoo baxaan doorashooyinka golaha shacabka xildhibaano koob iyo tobnaadna dalka ay ka noqdaan waxaa la sheegay in xilligan dadkaasi ay isku howleen qaabkay u dumin lahaayeen qarinamada iyo jiritaanka soomaaliya islamarkaana ra-iisul wasaaraha ay sheegeen in xilliganna uu ku shaqaynayo amaro laga siiyo qaar ka mid a mucaaradka dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa jirta in xilligan ra-iisul wasaaraha la sheegay inuu ujeedka ugu weyn uu leeyahay xilligan ay tahay dabandaabinta siyaasadeeda iyo weliba agardaamada siyaasadeed oo xilligan la damacsan yahay filla soomaaliya sida ay qabaan dadka maxamed xuseen roble oo ah xilligan mas-uulka u xilsaaran hagidda doorashooyinka guud ee amniga dalka ayaa inta badan waxay dhaleecayn uga imaaneysaa siyaasiyiinta sida aadka u taageersan villa soomaaliya islamarkaana farmaajo sida aadka ugu agdhow madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble oo ka dhexeysa xanaf siyaasadeed ayaa inta badan waxaa la sheegayaa in qaladka ugu badan iyo eedda uu qaadanayo ra-iisul wasaare roble maadaama xilligan uu yahay mas-uulka u xilsaaran hagidda doorashooyinka guud ee dalka daahir maxamed maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya loo xilsaartay loo xilsaartay hagidda doorashooyinka guud ee dalka islamarkaana uu sheegay in xilligan uu ka dambeeya dib u dhacaya habacsanaanta ka- xilligan kasoo wajahday doorashooyinka guud ee dalka wuxuu sheegay in xilligan xilka qaadistii lagu sameeyey ama weliba awooddiisii la wiiqay inuu awood dastuur u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya islamarkaana daahir maxamed maxamuud oo waraysigiisa laga dheehan karay cari fara badan oo la sheegay in xilligan ay ku aadan tahay ra-iisul wasaare rooble uu sheegay in gebi ahaanba ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee loo xilsaaray hagidda doorashadii amniga uu gebi ahaanba ku fashilmay shaq- shaqadii loo igmada waana aragooda waa mas-uulka wax jidkii risaaraha qabsaday oo xisir madaxweynaha qabsaday oo igaraabay ra-iisul wasaaruhuna waa shaki uu magacaabo had iyo jeer uu magacaabo madaxweyne roobna lama aqoon soomaali may aqoon laakiin maanta way tagaanaa oo waxaana na baray farmaajo farmaajona waxaana baray sheekh shariif sheekh shariifna waxaana baray imbigaad jabuuti marka wuxuu saasay u soconayeen waa wax iska taxan weeyaan dalkuna ma laha marjac loo noqo taasaa keentay in mar walba la isqabsado waayahay hadduu leeyahay wax dastuur ah oo qoran oo loo noqonaya ama gole loo noqonayo dee isqabsiyo ma yimaadeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu ula xineeyaa dadaan dalka iyo dadka toonna u danaynaya isagana u danaynaya ra-isul wasaaraha waxaa laga rabaa mar hadduu siyaasadii cagaas soo geliyey inuu fingar noqdo berrina isagu israaxo daahir maxamed maxamuud oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo sii hadlayay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka oo ahaa mas-uulkii loo egmaday doorashada in xilligan uu ku shaqeynayo amare ka imaanayo mucaarad ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana uu sheegay in mucaarad ka mid ah ama weliba mucaarad lid ku ah jiritaanka soomaaliya xilligan uu ka amar qaadanayo islamarkaana siyaasadda uu xilligan ku dhagrayo so- waa madaxweynaha jamhuuriyadda oo xilligan kaga imaanaya siyaasiyiin ka madax banaan siyaasadda soomaaliya wuxuu ra-iisul wasaaraha dalka ugu baaqay inuu iska casilo mas-uuliyadda loo egmaday gebi ahaanba maadaama uu sheegay inuu ku fashilmay hagidda doorashada iyo amniga guud ee dalka ama xisbi ha ku yimaado ama sida dadbane loo loo doranaya ha ku yimaadee saasaa laga rabay laakiin maanta ummad soomaaliyeed baabti waxay aragtaa boobka wasaaruhu wado marka labaad kutubasho sharciga u tuwanayo ra-isul wasaare wixii hoggaansin buu ahaa looma baahnayn arrimahan uu ku dhaqmay wasiirada kala bedelo ciidamada fargeliyo arrin loo baahnaa maahayn ummadda soomaaliyeedna way arag waxaan u arkaa nin ku fashilma siyaasadda inuu yahay wuu ku fashilmay ra-iisul wasaare xoor leh waxaan odhan karaa waxaa la gudboon casilo ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed inuu unaxo ummadda soomaaliyeed hadalka daahir maxamed maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo xilligan khilaafka ugu xumaa uu u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana la sheegay inaysan jirin ilaa xilligan cid kala dhex gashay maadaama ra-iisul wasaaraha dhowaan uu ku gacan seeray xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo sheegay inay isku howleen in xilligan dhexdhexaadinta madaxda ugu sareysa dalka iyo labada xafiis oo xilligan isku qaadacsan siyaasadda soomaaliya
guud ahaan dhegeystayaal waan igintaa warwixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed sooman aa warka soo saara halkaana idin kala socodsiinaya ilyaas tacsiir keenaana farsameynayay cidda warka iyagu seega dib xooga daalcan karaan si munuisa nabadgelyo
اهلا وسهلا ورني وقور ما تمد بدم بكوكو شل يا امي شل ما تمد